gudoomiyaha degmadooda jure ee gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan maxamed cali ayaa waxa uu sheegay in maamulka degmadu uu tillaabo cad ka qaadi doono cid kasta oo hareeraha waddooyinka soo dhigta qashin iyo sidoo kale dadka nadaafad darrada degmada kaalin ka qaata waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada wadajira in maamulka ay degmadu diyaar u yihiin bilicda degmada kula xisaabtamaan bulshada degan isagoona sheegay in bulshada looga baahan yahay inay maamulku gacan siiyaan bilic soo celinta degmada wadajir
waa inaan ka wada qayb qaadannaa nadaafadda cid kastaba ay ka qaadataa qaybta ay ku leedahay annadaafatu nisful iimaan nadaafaddu waa iimaanka barkiis sidaas laalligeed waxaan rabnaa inaan mar labaad iyo mar saddexaadba baaq u dirno bulshada heer wada jir cid kastaba inay gurigeeda horteeda iyadu nadiifiso waxay culaysaa maamulkaa diyaar ula ah laakiin cid kastaba markay iyadu horteeda ee ka adkaata nadaafaddeeda dhammaan waxaan helaynaa bilic sidaasay shaqadu ku fududaanaysaa war waxaan idinka codsanaynaa annagoo awaamiirta duqa magaalada u hoggaansamayno inaan ka wada shaqayno nadaafaddaas cid kastana ay ka qaadato dowrka ay ku leedahay oo ah inay horta gurigeeda horteeda ay ka qayb qaadato meelaha danta guud ah waa isugu wada tegi doonnaa insha allahu tacaalaa waa in sidoo kale ay nalka cid kasta oo koronta guri ugu jirto ay nalaynta ka shaqayso ee horteeda guriga albaabkiisa nal kale ay shiddo si amniga loo xaqiijiyo waxaad og tihiin in dhammaan inta badan guryaha magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa heer wada jir ay kaamirooyin ku xidhan yihiin marka ciddii nalka dimiso dhacdadi dhacdo inay iyadu qayb ka heedaan u aqoonsanaynaa siayna taas u dhicin marka cid kasto ha qaadato dowrkeeda haddii ha lehed nadaafad iyo nal iyo wax kasta oo iyada waajib loogu leeyahay annagana waxaan u ballan qaadaynaa inaan dowrkeenna qaadanno u nuglaanno lana shaqayno bulshada intaas kadib waxaan rabaa marka inaan digniin codsigii ku daro cid kasta oo horteeda wasaq lagu arko tallaaba sharciga waafaqsanaa laga qaadi doonaa ama nalkoo ka dansan haddii la arko cid kastooy nagala shaqeey nadaafadda digniinta aan dirayna ciddii dhegaysa weysana waajibkaynaan ka gudan doonnaa aad iyo aad aa u mahadsan yihiin dhammaan mar labaad hadalka gudoomiyaha wadajir cabdiraxmaan maxamed cali ayaa ku soo aadaya xilli dowladda hoose ee degmada wadajir ee maalmihii ugu dambeysay wadiololo nadaafadeed ah oo sar lagu qaaday bilicda degmadaas